dunideennu waxay wajahaysaa caqabado badan khalalaase iyo xoogaga qeybsanaan sida saboolnimada rabshadaha iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo kuwa kale oo badan kuwaasi oo wiiqaya nabadda amniga horumarka iyo wadanolashaha bulshada ee dadyooga adduunka si loo wajaho dhibaatooyinkaasi iyo caqabadahaasi sababaha asal ku ah waa in wax laga qabtaa iyadoo kor loo qaadayo lana difaacayo ruuxa lala wadaagayo ee wadajirka aadanaha kaasi oo leh qaabab badan midda ugu fudud oo ah saaxiibtinimada saaxiibtinimadeena labadeena saaxiib waxaa waaye nolosha isku qaybsanaa baahi dhereg wax walba oo saaxiib oo naga dhexeeyo waa isla noqonaa haddii ahaata xataa nolosha maalmeedkeena anigii saaxiibkii waa isla dumaashaan subaxii banooni baa aadnaynaa geligi dambe oo galabtiina waa isla soo wareegnaa oo sibiraad iyo walaxa isloo gagalnaa marna sibiraadaaba dad aa kasoo qaaqaadnaba waa noloshaa isla keefsanaa waa isla shaqaysiin saaxiibka maku madoobe mana ku cadeeya saaxiibka wuxuu yaali kaadhiyaa hadda disbiriyo xunyaay adan waa xumaanay ay soomaaliya ismaamahdaa iyadoo loo marayo saaxiibtinimada anagoo ururineyna isku xirnaanta saaxiibada iyo horumarinta xiriir adag oo kalsooni ah waxaan wax ku biirin karnaa isbedelada aasaasiga ah ee deg dega ah ee looga baahan yahay si loo gaaro xasilooni waarta waxaan sameynaynaa shabakad badbaado oo ina ilaalin doonto dhammaanteena oo dhalin doonta jeceyl adduun wanaagsan oo dhammaanteena waxay u midoobaan wanaagga weyn maalinta caalamiga ah ee saaxiibtinimada waxaa lagu dhawaaqay labada kun koo iyo tobankii golaha guud ee qaramada midoobey iyadoo fikradda ah in saaxiibtinimada ka dhexeeya dadyooga dalalka dhaqamada iyo shakhsiyaadka ay dhiirigelin karaan dadaalada nabadda iyo dhisidda buudooyinka u dhexeeya bulshooyinka
walaahi maanta oo kale muhiimad gaar ah iyo qiimo gaar ah ayuu fadhidaa labada qofood ee saaxiibada saaxiibtinimaduna waa shay aad iyo aad u qayli ah waxayna waxayna ka udgoon tahay leeyahay coodka ayay ka udgoon tahay waxayna ka caddahay cadceedda waayo saaxiibtinimada waa shay aad iyo aad muhiim u ah qofkii helana saaxiib wanaagsan wuxuu mudan yahay inuu ilaahay u mahadceliyo qaraarku wuxuu xoogga saarayaa ka qaybgelinta dhallinyarada hogaamiyaasha mustaqbalka howlaha bulshadu ay ku jiraan dhaqmo kala duwan iyo kor u qaadidda fahamka caalamiga ee ixtiraamka kala duwanaanshaha si loo xuso maalinta caalamiga ee saaxiibtinimada qaramada midoobey waxay ku dhiirigelinaysaa dowladaha ururada caalamiga ah iyo kooxaha bulshada rayidka ah inay qabtaan munaasabado waxqabatyo iyo hindisayaal gacan ka geysta dadaalka beesha caalamka ee ku wajahan horumarinta wadahadallada ilbaxnimooyinka wadajirka isfahamka iyo duwaashisiinta saaxiib waxa waaye qof oo wax walbo wuxuu yahay oo kaa dhigaa marne hadduu xun yahay hadduu wanaagsan yahay si oo yahay oo kaa dhigaa saaxiib saaxiib waxaa waa mid oo talaba isla qaybsatiin wax walbo isku sheegtiin wax walbo dhib oo dhiidhaaf isla qaadatiin wax walbo oo niyu dhaco oo hal mar iska difaacdiin adduunyada saaxiib wax ka fiican ma jiro saaxiibada alilaashto saaxiib wax waaye mid jiro waaye oo wax walbo oo kul qaybsanaa maalinta caalamiga ee saaxiibtinimada waa hindise raacaya soo jeedinta ay samaysay unesco oo ku qeexaysa dhaqanka nabadda inuu yahay qiyam dabeecado diidaya rabshadaha iskuna dayaysaa inay ka hortagaan isku dhacyada iyagoo ka hadlaya sababaha asalka u ah iyadoo loo eegayo xalinta dhibaatooyinka awoodda saaxiibtinimadu waa mid caalami ah u gaarta geesaha iyo dhaqamada adduunka oo dhan maalinta caalamiga ee saaxiibtinimada waxay ku saabsan tahay kor u qaadidda wadajirka iyo naxariista isku keenidda dadka saaxiibtinimadu waxay xoojisaa adkaysiga shucuurta la wadaagidda waqtiyada wanaagsan dadka aad jeceshahay ee inaad yeelato shabakad saaxiib ah oo kaa caabiya inaad ka gudubto waayaha xunxun waxay kuu sahlaysaa inaad ka gudubto korka iyo hoos u dhaca nolosha ee lama horaanka ah inay nagu soo tuurto